إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey muqdisho shabeellaha hoose iyo jubbada hoose qarax iyo dagaal lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay degmada buurhakaba ee gobolka baay bulshada ku dhaqan wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa bogaadiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hortaagan ciidamada huwanta ah ee duulaanada kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayadaas xaalad cakirnaan ah ayaa ka taagan waddanka tunis kadib markii madaxweynaha dalkaas uu xilka ka xanyuumiyey xukuumaddii waddankaas sidoo kalena uu ku dhawaaqay in uu kala diray baarlamaanka tunis dad ameerikaan ah ayaa ku nafwaayey duufaano ku dhuftay qaybo ka mid ah waddanka maraykanka intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaargarooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey muqdisho shabeellaha hoose iyo jubbada hoose faahfaahinta warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay qaraxyo waxay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo fariisimo ku leh mid ka mid a qaraxyada ayaa wuxuu ka dhacay fariisin ciidamadu ay ku leeyihiin agagaarka saldhigga degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho dhowr qarax ayaa laga maqlayay deegaanka uu ka dhacay iyo nawaaxigiisa waxaa la aaminsan yahay in ciidamadii lala beegsaday khasaarooyin lagu gaarsiiyey qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin isla gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana ah ex control afgoy dhanka degmada dayni leh khasaare ayaana la sheegaya in ciidamadaasi halka uu ku gaaray waxaa kaloo jira qarax kale oo saddexaad oo ka dhacay xarunta warsame indhool oo ku taallaa waddada warshadaha ee magaalada muqdisho waxaa halkaasi lagula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyaguna fariisin ku leh dhanka gobolka shabeellaha hoose meelo kala duwan ayaa xalay lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ah mid ka mid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay deegaanka calaamada oo deris la ah magaalada muqdisho weerar kale ayaa waxa uu ka dhacay fariisin ciidamadu ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye weerar kale ayaa asigana waxaa lagu ekeeyey ciidamada dowladda federaalka iyaguna fariisinka ku leh beriire oo isla afgooye hoos timaada sidoo kale degmada qoryooli oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay laba dagaal oo mid lala beegsaday ciidamada uganda ee halkaa ku sugan halka midka kalena lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah kuwaas oo garab siinaya uganda iska dhanka jubbooyinka xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow ciidamada kenyatiga ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa weerarada lagu hayee kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin waxay yihiin kuwo joogto ah amaba isdaba joog ah qarax iyo dagaal lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan warkaas iyo war kale oo ku aadan askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo lagu dilay degmada buurhakaba waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena mahad cubeyd guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay qarax la beegsatay kolanyo ciidan oo ku socdaalaysay qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso islamarkaana ahaa mid xooggan ayaa waxa uu haleelay gaari cabdibile ah oo ka mid ahaa kolonyada ciidan ee la qarxiyey waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarnayd kolonyada ciidan ee qaraxa lala egtay ayaa maraysay xilligii la beegsanayay deegaanka cawmaad ee hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan isla gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in duhurnimadii shalay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka uu halkaa ka dhacay dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidanka dowladda federaalka ay weerar ku soo qaadeen deegaanka cawmaad ee hoostaga degmada matabaan balse waxa ay la kulmeen iskacaabin xoogan oo kaga timid dhanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aan ku helayno wararka dagaalka ayaa ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana jugta iyo dhawaqa rasaasta laga maqlayay deegaanada ku dhodhow halka uu dagaalku ka dhacay tirada guud ee dhimashada dagaalkii iyo qaraxii shalay ka dhacay deegaanka cawmaad ee gobolka hiiraan ayaa ah sagaal askari halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale toddobo ka mid ah ciidamada la dilay ayaana meydadkooda looga cararay halka uu dagaalku ka dhacay waxaana shalay galab lix askari oo dhaawacyo garaab ah qaba la geeyey magaalada guriceel iyagoona awoodi waayey in ay geeyaan halkii markii hore ay kasoo duulaan tageen oo ah beledweyne ciidamada lagu laayay dagaalka iyo qaraxa shalay ka dhacay gobolka hiiraan ayaa waxay isugu jiraan saraakiil iyo askar waxaana ka mid ahaa guray xasan cilmi oo ahaa taliyo horin cabdiriika oo ahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda lagu magacaabo nabad sugidda iyo cumar dhurwa oo ahaa sarkaal ciidan iyo sidoo kale macaane oo ahaa askari waxaa sidoo kale ka mid ah xaayow iyo cabdicasiis dabasuun oo iyaguna askar ahaa kana mid ahaa ciidamadii shalay lagu dilay dagaalada saraakiisha ku dhaawacantayna waxaa ka mid ahaa sarkaal laba xidigle ah kaas oo lagu magacaabi jiray bakaal dhaawiciise ayaana ah mid halis ah dhanka kalena haddii aan eegno gobolka baay ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan waxa ay ku direen askari ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed dilka askarigan ayaa waxa uu ka dhacay degmada buurha kabe ee gobolka baay waxaana fuliyey rag gaar ah oo ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askariga la dilay islamarkaana ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cali keer waxa uuna ku biirayaa tiro askar iyo saraakiil ah oo ay horay xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga dishay maamulkaas maalmihii lasoo dhaafay gobollo kala duwan oo dalka ka mid ah ayaa waxaa ka dhacay dagaallo qaraxyo iyo weeraro qorshaysan kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya halka uu warkan idinkaga imanayo waa warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa bogaadiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hortaagan ciidamada hubanta ah ee duulaanada kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena maxamed ciise waxaa bogaadin iyo hambalyo diray bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug bogaadintan ayaa ah inay ku faraxsan yihiin dadka ku dhaqan degmada xaradheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug jabka ay la kulmeen ciidamada huwanta ah ee kusoo duulay qaar ka mid ah deegaano ka tirsan mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u babacdhigay ciidamo huwan ah oo kor ka taageeraya maraykanka oo kusoo duulay deegaano ka tirsan mudug oo lagu maamulo shareecada islaamka waxaa deegaano ay ka mid yihiin sabeene gowrac iyo kuwo kale dhagta dhiigga loogu daray ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka bulshada ku dhaqan degmada xarardheere ayaa bogaadiyey dagaaladan lagu jebiyey ciidamada huwanta ah mid ka mid ah dadkaas ayaa suugaan ku cabiray waxa socdaa annagu ma afnaqaan hadduu cirka ka yimaad iyo hadduu dhulka joogaba waxaan leennahay niman hooyadiis mahar la geyn shiiqna la hortaagin oon buuryadii laga habsiin ma hayddiraaceen duuliyaha waa qabanaqaan daga sideedii dacda baan ku rafinnaa sidii diiq la gowracay washington ka daawaaniraa kii ku soo diray dembilaha waa dili naqaan dagob calool weyne dabadhilifyadu waa daba socdaan danahood mooyaane meel kas hadduu joogo wuu jabayaa horena waa u jabeen way jabi doonaan waad maqlaysaan hadda nasriga ka bilowday bacadweyne gaalada inta badan way ku jabeen haddana way ku jabi doonaan sidoo kale mid kale ayaa isna hadalkan ku biiriyey nimankii dulli fara badanaa ku dhacay dulli fara badanaa ku dhacay sida walaalaha noo xaqiijin hayaan waanu bogaadinayna walaalaha goobta joogo insha allahu tacaala annaguna waan garab taagana waanu u duceynaynaa waanu garab taaganahay waanu boorinaynaa dadka muslimiintaana waxaa la rabaa inay istaagaan oo adduunyada hadda wax soconhayaba lama arkaba nimanka murtadiinta barkadaha ku qabaysanhaya shaambada la gelahayo sidii xinlebi laga sheegahayo kaletood wax kasta way fasaahadinaan ayaga meel kastay tagaan fasaahad bay ka wadaan fasahaadkaasay rabaan gaalaa soo tababartay gaalaa soo diratay wakiilla gaalo weeye haweenka muslimaadka ah ayaa iyagana dhankooda dhiirigeliyey mujaahidiinta ka dagaalama wilaayada mudug waxaan garab taagannahay walaalaheen waxaan dubaynaa biskutka waxaan maxayhayd talaynaa cagaga waxaan kasoo qadaba qaadaynaa biyaha hore u socda ayaan leeyahay gaaladana waxaan leeyahay maxay ahayd waxaad qaadaysaan hawa yaraatee ma jirtee maxay ahayd dhulkiina iskaga noqday intay goori goor tahay ciidamada xarakada mujaahidiin al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore fashiliyey guluf dagaaleed ay soo qaadeen maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka xaalad cakirnaan ah ayaa ka taagan wadanka tuunis kadib markii madaxweynaha dalkaas uu xilka ka xanyuubiyey xukuumaddii wadankaas sidoo kalena ku dhawaaqay inuu kala diray baarlamaanka tuunis warkaas waxaa inoo haya waryaheena maxamed cali aadan qays saciid madaxweynaha wadanka tuunis ayaa sheegay inuu xilka ka qaaday xukuumaddii dalka ka jirtay sidoo kalena uu xanibay howlihii baarlamaanka wadankaas kelimad muuqaal ah oo uu jeediyey qays saciid lagana baahiyey telefishinka wadanka tuunis ayuu ku sheegay inuu go-aan ku qaatay inuu xilka ka xayuubiyo xukuumadda sidoo kalena uu hooshooda joojiyo baarlamaankii wadankaas ee uu hogaaminayay alqanuushi waxaan go-aansaday inaan talada dalka si buuxda ula wareego ra-iisul wasaarena soo magacaabo ayuu yidhi madaxweynaha tuunis go-aanada uu qaatay qays saciid waxaa ka mid ahaa inuu xasaanada ka qaaday dhammaan xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoomiyahooda taasoo keeni karta sida dad badan ay tilmaamayaan in xitaa xabsiga loo dhaadhiciyo tallaabooyinkan uu qaaday madaxweynaha tuunis wuxuu ku sheegay inay lama huraan u yihiin si loo ilaaliyo dastuurka waddanka tuunis ee gacanku samayska ah raashid alqanuushi guddoomiyaha baarlamaanka tuunis ayaa arrintan waxa uu ku tilmaamay afgembi lagu sameeyey dastuurka wuxuuna sheegay in shacabka tuunis looga baahan yahay inay arrinkaas ka hortagaan ciidamo ka tirsan milatariga tuunis ayaa xiray xarunta baarlamaanka xildhibaanada iyo guddoomiyahoodana u diiday inay gudaha u galaan alqanuushi oo laga celiyey gelitaanka xarunta baarlamaanka ayaa sheegay in ciidanka milatariga dalka loo adeegsaday arrimo siyaasadeed taasina ay tahay arrin laga xumaado tallaabada uu qaaday madaxweynaha waxaa ka hor yimid shacabka wadanka tuunis waxaana lagu soo waramayaa in magaalada caasimada ah ay ka socdaan dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka ah kuwaasoo diidan go-aanka madaxweynaha waxaa sidoo kale dad iyaguna u doodaya go-aanka madaxweynaha oo taageersan tallaabada uu qaaday labada dhinac oo calaysan ayaana meelaha qaar dhagaxaan isku adeegsaday oo gacanka hadal ah waxyeello kala duwanna way ka dhalatay axsaab badan oo ka tirsan mucaaradka wadanka tuunis ayaa iyagana dhankooda waxay diideen tallaabada uu qaaday madaxweynaha wadankaas waxayna ku tilmaameen inay tahay mid ka hor imaanaysa dastuurka wadanka dowlado ay turkiga ka mid tahay ayaa iyagana ka hor yimid arrintan waxayna ku taliyeen in la ixtiraamo dastuurka iminkana warka dibadda dad ameerikaan ah ayaa ku nafwaayey duufaano ku dhiftay qaybo ka mid ah wadanka maraykanka duufaano xoogan ayaa ku dhuftay gobolka yoota oo ka tirsan wadanka maraykanka waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo toddoba ruux ayaa lagu soo waramayaa in ay ku nafwaayeen duufaanadan ku dhuftay gobolka yoota ee wadanka maraykanka halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen duufaanadan ayaa sidoo kale sababay in ay isku dhacaan ilaa iyo labaatan gaari waxaana ku dhintay dad gaaraya toddoba ruux halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo xaaladoodu tahay mid halis ah islamarkaana la dhigay goobaha caafimaadka warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa